فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh caawa habeennimo talaada ah taariikhda hijiriyadan ay ku beegan tahay kowda bisha koob iyo tobanaad ee sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka dhow xawraysiyadaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah faahfaahino laga helayo hoobiyaal maantay lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho maxaynu ka ognahay tirada ameerikaanka ah ee dhimashada iyo dhaawac ku noqday weerarkaas iyo xarumaha sida gaarka ah loo beegsaday war-saxaafadeed ka soo baxaya xarakada shabaabul mujaahidiin ayaad maqli doontaan dowladda federaalka oo xirxirtay weriyaal tabiyey hoobiyaashii xalane oo ah hoyga shisheeyaha lagu beegsaday faahfaahin qodobkaasi ku aadan ayaad sidoo kale caawa dhow waxa ku dhegaysa doontaan ganacsado soomaaliyeed oo ka soo tegay dalka koonfur afrika xarun ganacsina ka furtay magaalada jamaame haddaba muxuu uga soo tegay koonfur afrika oo uu ganacsigiisa uga soo wareejiyey soomaaliya waraysi aynu la yeelanay ayaan idiin soo gudbi doonnaa barnaamijka dhowaxa waraysiyada inta uu socdo dhegaystayaal qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah qodobo waaweyn oo laga soo saaray kulan ay isugu yimaadeen hoggaanka beesha hiraab waxaad maqli doontaan odayaasha beesha oo ku dhawaaqaya qodobada iyo waaliga mudug maamulka ayaa xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed oo sii kordhiyey tacadiyada uu u geysanayo bulshada ku dhaqan dhulkaas haweeney ka hadlaysa dilka xarigga iyo boobka hantida oo dadka loo geysanaya oo ka hadlaysa ayaan idiin soo gudbi doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo caawa waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xubinta faa'iidada caafimaadka oo aan uga hadli doonno miro inta badan laga helo guryaha soomaalida
لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag salaamun calaykum isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeenna faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa hoobiyaal maanta ee lagu garaacayay xerada xalane ee magaalada muqdisho haddaba maxaynu ka ognahay tirada ameerikaanka ah ee dhimashada iyo dhaawac ku noqday weerarkaas iyo xarumaha sida gaarka ah mujaahidiinta u beegsadeen waxaa faahfaahinaya wariyaheena salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan la soconno aroornimadii hore ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqayn ah waxay ku garaaceen xerada xalane oo ah tariska ugu weyn ee ciidanka shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliya sidoo kalena ay degan yihiin safaaradaha reer galbeedka ee qeybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday waddanka xilligan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkan madaafiicda ahaa ee lagu qaaday xerada xalane ee waxaa sidoo kale tafaasiil dheeri ah laga helayaa goobaha sida rasmiga ah loo beegsaday oo uu hadaf ku ahaa islamarkaana ay ku dhaceen madaafiicda ay tuureen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab goobaha la beegsaday waxaa ka mid ah sida xogaha lagu helayo xarunta howlgallada maraykanka ee xilliga la beegsanayay goobtan waxaa ka socday shir u dhexeeyey saraakiil isugu jirta amerikan turki iyo sidoo kale saraakiil kale oo cadaan ah waxaa sidoo kale goobaha la beegsaday ka mid a goob lagu baakimo diyaaradaha daroniska burbur xoogan ayaana goobtaasi soo gaaray waxaa sidoo kale la beegsaday safaaradda talyaaniga ee ku dhex taala gudaha xerada xalane xarunta kooxda calushshaqaystayaasha alfa groub ee ilaaliya safaaradda maraykanka ee xalane ayaa sidoo kale ka mid a goobaha ay madaafiicdu ku dhaceen sida gaarkaana loo beegsanayey marka laga hadlo khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarka madaafiicda ah ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen ee xerada xalane waxaa inta haatan la helay ay xaqiijinayaan dhimashada saddex ruux oo amerikaan ah iyo dhaawaca toddoba kale oo amerikaan ah waxaa sidoo kale ee halkaasi ku dhaawacmay lix talyaani ah mid ka midana dhaawiciisu waa garaab oo waa suuragal in daqiiqadaha na soo aadama xitaa uu dhinto wararka waxay tilmaamayaan in khasaaraha nafeed uu intaasi ka badan yahay waayadii u dambeysay ee weerarada lagu beegsanayo goobaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho hoygana u ah shisheeyaha wadanka kusoo duulay iyo dowladda federaalkaba aad ayay isu soo tarayeen xerada xalane ayaana ka mid ah meelaha mudnaanta ay siinayeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida laga dareemi karay weerarada duqaymaha ay ka geysanayeen magaalada caasimada ee muqdisho weerarka madaafiicda ee maanta lagu garaacay xerada xalane khasaaraha ka dhashayna waa midkii ugu badnaa waayadii u dambeysay oo sidaan tilmaamnayba saddex ruux oo amerikaana ayaa durba weerarka ku dhintay toddoba kalena waa ay dhaawacantay waana khasaarihii ugu cuslaa oo mar keliya ee gudaha magaalada muqdisho waayadii ugu dambeysay maraykanka ku gaara khasaarahana dabcan intaasi waa uu ka badan yahay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa taagnaa hadalhayn la xiriirta qorshe uu wado maraykanka uu ku doonayo inuu ku xiro safaaradda maraykanka ee xerada xalane ku taalla saraakiil badan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka ayaa soo jeediyey qorshahan iyo aragtidan iyagoo tilmaamayay in halista amni ee soo wajahaysa ee xubnahooda ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan xerada xalena ay sii kordhayso sidaasi darteedna loo baahan yahay in halistaasi la yareeyo oo xubnaha maraykanka iyo safaaradiisa dadka ka shaqeeyaba loo raro ee magaalada nairobi ee caasimadda wadanka kenya marka weerarkan maanta lagu qaaday xerada xalena iyo khasaarahan culus ee maraykanka gaarayna wuxuu dabcan sii dardargelin doonaa qorshahaas iyo aragtidaas ay soo jeediyeen xubno amerikan ah oo ah in safaaradda maraykanka laga raro magaalada caasimadda muqdisho gaar ahaan xerada xalane ee ku dhex taallo in safaaradda maraykanka laga raro xerada xalane waxay mas-uuliyiinta amerikaanka ee qorshahan ka hor yimid ay tilmaamayeen inay ka dhigan tahay burbur soo wajaha dowladda federaalka marka go-aanka maraykanka uu qaato maalmahana soo aadan ayaa la arki doonaa hase ahaatee khubarada amniga ka faallooda waxay tilmaamayaan in markan magaalada muqdisho xaaladeedu ay isbedeshay dadka cadaanka ee duulaanka ku jooga wadankana ay u badan tahay inay ka holeeli doonaan magaalada caasimadda ee muqdisho wixii warar ah ee kusoo kordha khasaaraha ka dhashay duqayntan lagu garaacay xerada xalane oo marba marka ka dambaysa isa soo tarayana dhegaystayaasheenna waan usoo gudbin doonaa insha allah wuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa salmaan axmed haddaba xarkada shabaabulmujaahidiin war-saxaafadeed ayay ka soo saartay hoobiyaashii xalana ay ku garaaceen waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar jaylaani war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciwaan looga dhigay madaafiic lagu garaacay xalane soddonka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhinaca kalena ku astaysan siddeed iyo labaatanka abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniin ah weerar madaafiic ah ku garaaceen xarumaha cadowga ee xirada xalane ee magaalada muqdisho dhowr madfac ayay mujaahidiintu la beegsadeen gudaha xalane kuwaasoo ku dhacay dhismo ay ku shiraan saraakiisha saliibiyiinta xarumo laga hagayo diyaaradaha darooniska ah iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan hoggaanka saliibiyiinta sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi xalane waa xarunta ugu weyn ee ay isbahaysiga saliibiyiintu kaga sugan yihiin soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda ashaaduladiirnimada ah ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaas oo qof walba oo muslim ah waajib kaga dhigaysa inuu kaalin ka qaato jihaadka lagula jiro gaaladaas duulaanka ah war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi inta la xaqiijiyey waxaa duqaynta mujaahidiinta la beegsadeen xalana ku bakhtiyey saddex sargaal oo saliibiyiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale waxaa sidoo kale ka dhashay burbur soo gaaray xarumihii cadowga gebagabada war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka ah iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa aygeyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaan weli isla maraynaa markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed haatanna dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka tobaneeyo muslimiin reer khaza ah ayaa maanta oo keliya ku shahiiday duqaymo laayaan ah oo maamulka yahuudda ka geystay xeyndaabka khaza iyadoo uu weli cadowga yahuudda ah uu sii wado gumaadkiisa ka dhanka ah muslimiinta reer khaza waxaa sare u sii kacaya dadka muslimiinta ah ee ay waxyeelada ka soo gaarayso duqaymaha laayaanka ah ee ay fuliyaan diyaaradaha maamulka yahuudda sida ay ku warramayaan ilxogeydyada caafimaad oo ku sugan gudaha xindaabka waxaa maanta oo keliya jiidda khaza ku shahiiday ugu yaraan konton qof oo dadka shacabka ah kuwaasi oo ku kala sugnaa magaalooyinka khaza iyo waqooyiga qidaaca dadkan ayaana ku wada shahiiday duqaymaha tooska ah oo si gaar ah ay diyaaradaha kayaanka gumaystaha ah oo la egteen guryaha iyo tendhooyinka ku yaalo xerooyinka barakacyaasha dhanka kale ruushka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin cusub oo ku aadan dagaalka yukrain aqalka kremlinka ee loogu arrimiyo ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweynaha dalkaas valadimir putin uu amray xabad joojin cusub oo saddex maalmood ah oo lagu hakinayo dagaalka yukrain taasoo soconaysa laga bilaabo siddeedda ilaa tobanka bisha meey ee soo socota waxa uuna tibaaxay in moscow ay maalmahaasi u dabaaldegayso waxa ay ku tilmaameen maalinta guusha ay ka gaareen waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka bayaanka ka soo baxay kremlinka oo sii socda ayaa lagu yidhi ruushka waxa uu aaminsan yahay in dhinaca yukrain ay ku dayan doonaan balse haddii ay ku xadgudbaan xabad joojintan ciidamada ruushka ayaa si ku habboon oo waxtar leh uga jawaabi doona dhowaan ayay ahayd markii uu putin ku dhawaaqay xabad joojin soddon saacadood oo ku aadan dagaalka yukrain iyadoo kiyef ay ku eedeysay ruushka inuu jebiyey xabad joojintaas uuna boqolaal weerar ka geystay goobo kala duwan oo ka tirsan dalkeeda halka moscow ay iyadana eedeemo kuwaasi ka yara hooseeya ay u jeedisay kiyef ugu dambayntii adeega korontada ayaa gelinkii dambe ee maanta ka go'ay dalalka waaweyn ee ku yaala qaaradda yurub shirkadda bixiso korontada ee laga leeyahay dalka burtuqaal ayaa maanta iclaamisay inuu adeega korontada ka go'ay gelinkii dambe ee maanta magaalooyinka dhaca dalalka isbeyn burtuqaal iyo faransiiska oo ka wada mid ah dalalka waaweyn ee ka wada tirsan qaaradda yurub shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay inay dadaal dheeri ah ku bixisay sidii ay magaalooyinkaas dib u heli lahaayeen korontada balse aysan weli ku guulaysan shirkadda ayna intaasi sii raacisay inay weli waddo dadaalo lagu baadigoobayo dib u iftiiminta magaalooyinka mugdiga noqday sidoo kale shirkad ka shaqayso adeega korontada oo laga leeyahay dalka sbein ayaa iyadana sheegtay in dib u soo celinta adeega korontada ee magaalooyinka sbein ay qaadan karto muddo toban saacadood ilaa afar iyo toban saacadood sida ay ku warramayaan warbaahinada ka soo baxa dalalka faransiiska sbein iyo burtuqaal waxaa gebi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqii nolosha ee ka jiray magaalooyinka ay korontada ka go'day waxaana meesha ka baxay adeegyadii caafimaad kuwii isku socodka oo lagu sii daray adeegyadii ganacsiga
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم haddaba maxamuud cumar shariif cabdulle waa ganacsado soomaaliyeed oo ka soo tegay dalka koonfur afrika xarun ganacsina wuxuu ka furtay magaalada jamaame haddaba muxuu uga soo tegay koonfur afrika oo uu ganacsigiisa ugu soo wareejiyey soomaaliya waxaa la kulmay oo waraystay waryaheena cali aadan magacayga waa maxamuud cumar shariif cabdulle oo ku nool degmada jamaame waan ku dhawaaya maxamuud waxaa nagu maqaalo ah inaad ka soo guurtay koonfur africa magaaladaad ka deganeed haa sax waaye waxaan kasoo guuray koonfur africa waxaan ka degnaa gobolka stangabe gaar ahaan magaalada port elizabeth xaafadda costin
muddo intee la eg ayaad ku ganacsanaysay dalka koonfur africa waxaan ku ganacsanayay muddo toban sano
intii aad halkaas ka shaqaysanaysay maxaa ka mid ah caqabadaha aad kala kulantay dalka koonfur africa wallaahi waxaan kala kulmay caqabo badan oo halkala soo koobi karin waxaa ka mid ah anigoo halkaas muddo dhowr bilood joogo waxaa hortay lagu dilay adeerkay macaan maxamed shariif cabdulle labada kun shan iyo tobanka bisha saddexaad taarikh saddex iyo toban habeen oo sideed saac iyo afartan iyo shan daqiiqo waxaa halkaasna usoo dhaceen rag burcad ah oo goobtii ganacsigana usoo weerareen kadibna waxaa halkaas aan ku waayay adeerkayga dhacdooyin badan waa iska jiraan laakiin waxaa kaloo jirto dhacdo kale oo laba kun labaatan iyo saddexda ee bisha sideedaad taarikh soddon waxaa kaloo halkaas lagu dilay yar oo saaxiib aan nahay oo muddo soo wada shaqaynayna oo la dhaho maxamed deeq madar wada badneene hal dukaana wada gadeene marka waxaan halkaasna usoo weerareen ragga oo dhar cad ah oo booliis ah oo iska dhigayeen inay tuuga yihiin oo halkaas boob iyo waxyaabo badanna u geysanayeen kadib halkaas waxaa ku dhintay walaalkeena marka ragga qaabkay idiin soo weerareen idinkoo dukaankiina jooga maa lidinku yimid mise meel dukaanka ka baxsanaa isku aragteen oo si soomaalinimo ahaana laidin beegsana wallaahi horta ragga waxay ahaayeen afar ruux gaariga waxay wateen oo bareyfad oo namber aan lahaynin meel la ixtixraac aan lahaynin waxay noo beegsanayeen keliya soomaalinimo iyo hantidii meesha taale inay qaataan
marka wax ay idinka qaateen maa jira weerarka kadib wallaahi lacagay qaateen waa jiraan walaalkii meesha jooga sidina halkaasuu ku dhintay rag kale oo jirdil ku dhaceenna way jiraan aniga kula hadla hataa jirdilka qaybaan ka mid ahaa dadkii wax ku waxyo lahoy oo isla habeenkaas isla habeenkaas oo xabsiyatan u gala markaa dambe sagaal sac habeenimni waxaa noola geeyay xabsi dhammaantaan wixii meeshaan ku wada nooleen sababta xabsiga ladiin geenaya marka maxay tahay dad dhibana ahaa tihiin goobtiina ganacsiga ladinku soo weeraray in xabsi haddana ladiin kaxeeyo oo ladiin xira sababta keeni karta maxay tahay marka iska caawintii aan sameynay walaalkii markuu meesha ku dhintay yar walaalaha ka mid a isla shaqaynaynay asigana mid kale booliskii ku dila oo dharcadka ahaa sidaas awgeeda marka anaga xabsiga nooloo kaxeeyey ninka soo afrikaanka marka haddaa dhahdid oo waxyaaba markaa isku qabataan in waxba kaama gadaayi wuxuu sameynaya ilbaabku istaaga wuu xiri oo dukaankii adiga aad lahayd Haa, adiga aad leedahay markii booliska u imaado wuxuu ku leeyahay ninkan wadankiisuu joogaa muwaadan waaye ee wax walba mataqaanaya ura u sameey hadda adaa meeshaan ku ganacsan haddaad sameynaynin dukaankii waan kaa xireynaa waxyaabaha marka ugu muhiimsan oo laga rabo inaan sameeyo markii dadka sood afrikaanka ah ay wax iga iibsanayaan maxaa ka mid ah wallaahi waxa walba ayaga ay damacsan yihiin mataqaana ay si walba ay kugu soo weeraraan waa inaa ayaga sida ay- ay rabaan inaad u samaysaa waa Eh, haddaan sameey waayo maxaa dhici kara in mataqaana dhac lagu geysto oo lagu afduubto ama waxaa lagu leeyahay mataqaana gabadhu yar laga far xumeeye si xabsi lagugu dhigo weligaa xabsigaad ugu soo bixin hadalka daa haddaan kusoo laabto markii yarkii walaalka la dilay anaga dukaankaas horta waxaan ku shaqaynayn shan ruux mid wuu baxay waa midkii dhintay waa ilaa u naxariisto afar aan kusoo harnay waa saddex soomaali iyo hal malaawiyaan marka afartaana waa noola kaxeeyey xabsigaa noola dhigay xabsiga markii noola geeyey markii wareysi interview noola yeeshay baaritaan la sameeyey marka yar oo aan isla shaqeynayna mid kamid ah meesha loola hiray xabsiga loo reebtay wuxuu xirnay muddo saddex bilood waxyaabo badan oo kala kulmay ee, jirdil waxaa kale kusii kugu daran mataqaana booliskii kasoo tag dadkii xabsiga kula jiray ku jirdilayaan oo ayagana eh, maxaabiis ah xabiis ah oo sood afrikaan south african ah sax waa sababta maxay tahay marka waaba ayagan maxaabiis waa anigan maxaabiis ahay Hey, adiga waxaa waay isku jisma matihiin ayaga wadankay u dhasheen waxay ku leeyihin xabsiga intaad ku jirto mataqaanaa cid ku taawanaysa ma lahan ee waxaa samaysaa waxyaabaha u baahanahay walaalahaada wac ha noola keeno sida lacag kaarka telefoonka lagu hadlo sida sigaarka balwadaha noocyadaas aan u baahannahay cunooyinka noola soo dhexgeliya haddaa u sameyn weyso xabsiga dhexda ay kugu dhex dilayaan ayagani horta ee, south africa markii la mataqaana qofka soomaaliya markii la dilo cid cid oo tixraacaysa ma lahan marka la dilo maaragtay waqti xaadirkaasa meesha dhiiggiiyaa la dhaqayaa meydkiiyaa la qaadaya isbitaalka la geenayaa kadib isbitaalka baaritaan iyo wixii ay ku samaysan karaa ay ku samaysanayeen kadib raggii markii loo soo wareejiyo kiiskii dib loo mar- ma loo sii raacayo haddaa dib usii raacdo oo ninkii aa falkii geysta adoo garanaya ninka waa garanaysaa hebel hebel aad leedahay guriguu deganyaad garanaysaa meeshuu deganyaad garanaysaa meesha laga helaa garanaysaa adoo og maaragta dib musii raaci kartid hadhowdii waxaa ka cabsanaysaa markaad maxkamadii waxyaabihii markii la gaaro oo mataqaanaa inuu dib kuu beegsado ama xaafadu adoo kugu imaado ama mataqaanaa ragga asiga la shaqeeya hadduu xabsi uu galo ragga asiga la shaqeeya inuu kuu soo dirsidii in lagu dilo sidaas awgeeda marka ma la tixraaci karo waxaa loo cabsanayaa in dhibaato kale ina sii badato meesha laga gudbaa marka meesha looga gudbaa in gurigiisa lagu soo weeraro oo iska cabin uu sameeyo qofka marka laga reebo si kala rag wax iskaga dhici ma jiraan maya maya ma dhicin waxay u dhici karin mataqaana ninkii adiga saas markaad samaynayso oo barnaamijka abaabuleysid nin soomaali kale warkiisii gudbinayo oo ayaga la shaqeeyo wuxuu leeyahay barnaamij kasta labada communitiga ama jaaliyada soomaali barnaamijkaas ay diyaariyeen oo lagusoo weerar rabaa ragaa lagu soo diray kadib ninkii asigaa kusoo waca booli waxaa rabaa tuugada waxay kuleeyahay nin hebel hebel aa tahay oo garanaynaa meeshaad joogto barnaamijkaasaad damacsan tahay nin hay nafsadaada ilaaliso ninkii markaa sidii uu u leexane waxaa kalaa jirta horta sanadka hadda soo tagay oo bisha disembar gobolka haddaan aan ku noolaa dhowr abdu waa ka dhace oo isxiga xiga oo rag oo magaalada ragga ugu qiimo badan ahayn oo soomaaliya oo soomaali ah barnaamijyadaasni waxaa barnaamijya oo labada yaqaano waaye marka afduubkaas laakiin gobollo kale ay ka socon jireen sida johannesburg kipton iyo britoria laakiin gobolkan uu ku cusbaa barnaamijkaas waa barnaamij aad aan la yaabnay oo mataqaana soomaali badan oo dhibaato badan ku abuurta waay qaar oo kamid ahay oo kamid yihiin oo soomaalida inay iskaga cararaan iskaga tagaan nafsadooda qaar kamid ah mataqaana gobolka inay ka cararaan gobol kale ay aadaan maxaa yeelay hal bil gudahooda waxaa la afduubta shan ruux midkana la afduubanayaa lacag madax furusha lagu sheeganaa waa la garaacayaa waa la jirdilayaa lacagtiyaa la geenaa waa lasoo sii daanaa laba maalin kadib nin kale wadanayaan marka ragga ganacsatada ee lay beegsanayaan ragga ganacsatada ay beegsanayaan waa in ragga weli ragga ragga ragga uu qiimo badan oo waxay leeyihiin hantidiis ay ogyihiin meelay wax kala yaalaan wixii dhan ya hataa nin way kala yaqaanaanba ninkii waxaas ninka waxaan haysanin oo south africans haa soo afrikaan kala garanayaan marka aqwadaasna way jireen wallaahi hadda weli way socdaan maxay tahay marka sababta kuu kaliftay inaad kasoo guurto koonfur africa oo aada usoo guurto magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose isla markaana aada ganacsi ka hirgelisa waxaa igu kalifay inaan kasoo guuro koonfur africa dhibaatooyinka badan meesha ka jiraan degmada jamaamaan imaaday halkaanaan barnaamijyo badan ka fiirnay waxaan aragnay in baahi badan halkan ka jirto oo mataqaanay sida hadda barnaamijka hadda aan ka hirgelinay electronic iyo shopping marka sidaas awgeed halkaan u imaado marka inaan halkaan ganacsi inaan kasii wado marka taas marka waxaa la dhihi karaa marka ganacsi xur ah aa ka jira magaalada aad iyo aad waxaa ganacsi xuraa ka jira maxaa yeelay hadda salaada hadaan waqtigii salaada dili gaaro waan iska xiraynaa xaafi masaajidkan aad inoo soo tukanayna shanta waqti kadib halkaad waa imaanaysa waa furanaysaa meeradaada iyadoo furnay inaad ka tagto maaragtay banaanka wax kasoo qabsanaysaa halka meesha hadda aan ka imaado koonfur africa iska daaya meeradaada mataqaanaa inaad soo furnay ka tagtid markaad banaanka istaagaysa cabsad ku istaagaysaa hawo ma soo qaadan kartid haba ma soo qaadan kartid waxaa haw soo qaadan karin ninkii kuu soo socdo waxaa isleedahay ninka aan soo socdo ama ku dhacayaa oo ku dili rabaa adigoo dhan waxaa ku borogaraam kale ku saaran marka maadaama marka ganacsada aad ahayd south africa aad ku ganacsi jirteen ma jirtaa dad inay idinka adeegteen kadibna lacagta diidi ha waa jirta aad dad badanaa jirto waa caqabadaasna mataqaana dhowr marna waa waa mar walba dhacaan waay waxaan la imarnay dhacaan maahan nina wuxuu ku dhahaa adeegaas adeegaasaan raba u baahana isi markaad u keentid adeegii bacdi inuu ku shubto oo kaasii tagaya markaad aad waraysato dhahda lacagtii keen inuu qori kuula soo baxo ama inuu ku handado ahaa dhicaysaa marka inaad iskaa aamusto marka lacagtaasda ka sawarto ama haddii waad murma aa dhahdid ama doodaa sameynaa dhahdid inuu xabad kugu dhufto dil karta agtada wax kama ahan maanta adiga mataqaana xoolihii xoolihii qiimo badan adiga xaggooda wax kama tiidba dilka marka inta ganacsi xur ah oo waxaa jira marka ood lacagtaada garabka aa ku qaadan kartid bismillah lacagteeda hadda banaankaas haddaan dhigo mataqaana cid qaadanaysa malahan hadda halkan waxaan maasha allah degmada jamaame ganacsiyada hadda maasha allah lacagtaada cid fiirinaysa malahan cid xoolaha qaadanaysa malahan hadda halkaas banaankaas wax aa dhigato mataqaana qofkii socda waa garab maraa mooye inuu ku leexda u qaata ma arkaysid
carwada aad ka furtay jamaame maxaa lagu iibiyaa carwada magaceeda waxaa lalahaa jubba electronic and cosmatic carwadan waxaa lagu iibiyaa electronic noociisa kala duwan sida moobeelada leerasha sameecadaha qasaaladaha finjeerada soolarada makiinooyinka adii waxaan lasoo koobi karin electronic iyo shoobinada noocyada kala duwan waa carwo electronic iyo shoobinka kooban ha
ujeedada aada u furatay carwadan
waxaa igu kalifeeyey horta mataqaana in dadaal aan ku bixinayo dhaqaalahey inaan sii horumariyo oo mataqaana degmadani mataqaana hal abuurna u sii noqoto ganacsiga aada bilowday muxuu saameyn ku leeyahay bulshada reer jamaame wallaahi horta saameyn aad iyo aad u weyn ku leeyahay maxaa yeelay aad iyo aad ay usoo dhaweynayaan ganacsiga hadda aan ka bilaabay S- hadda waxyaabo badan waxaa jirta oo mataqaana banaamaha ay ka doonan jireen gobol magaalooyinka kale oo hadda halkan ay ka helayaan marka aad ay usoo dhaweynayaan marka degmada ugu dambeyntii maxaa fariin ah oo aad u diraysaa dhalinyarada soomaaliyeed ee ganacsatada ah ama ganacsiga ku haya qurbaha gaar ahaan dalka koonfur africa waxaan fariin aan ugu dirayaa eh, dhalinyarada soomaaliyeed oo ku nool koonfur africa waxaan leeyahay wadankaas waa wada naqaanaa dhibaatooyin badan aan kala kulumnay waxyaabo badan aan ku aragnay waxa aan la soo koobi karin waan naqaanaa marka waxaan leeyahay dee in wadanka inaad kusoo laabataan oo fursado badanaa ka banaan inaan fursadahaas aan ka faa'iidaysataan oo mataqaana dhaqaalihiina oo halkaas yaala mataqana inaad halkaan soo celisaan oo oo la waji baartaan oo mataqana waxyaabo badan aad soo saartaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka caawa waxa uu doctor maslax uga hadlayaa faa'iidada miraha basbaaska
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد caawa xalaqadeena waxaan ku qaadan doonaa miraha basbaaska basbaaska wuxuu ka mid yahay mirayaasha qudaarta ah wuxuuna leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan sababtoo ah hodantinimada ay ku jiraan nafaqooyin iyo walxaha firfircoon ee jirka ee bioactifka loo yaqaano ayaa aad iyo aad ugu badan noocyadiisa basbaaska wuxuu ku imaadaa gaduud jaalle cagaar iyo huruud intaba wuu ku yimaadaa waxaa ku jira marka ee faytamiinaad iyo macdin tiro badan oo aan loo malaysan karin basbaaska ee faytamiinada ku jira waxaa ka mid ah faytamin c ayaa ka mid ah faytamin a faytamin b c ama b six loo yaqaano faytamin e faytamin k iyo folate ama vitamin b nine intaasoo vitamin ayaa ka mid ah macdinta ku jirta basbaaska ee waxaa ka mid ah macdinta loo yaqaano potassiumka manganes macdinta loo yaqaano ee macdinta yaryar ka mid ah magnesiumta oo ka mid ah macdinta waaweyn iyo iron ama mataqaana maadada birta ama xadiidka loo yaqaano iyana way ka mid tahay haddaba marka faa'iidooyin badan ayuu inoo leeyahay haddaan isticmaalno basbaaska in badan oo ka mid ah kow ka hortagga waxyaalaha jirka soo weerara ayaa ugu horeeya shaqooyinka uu qabto basbaaska gaar ahaan midka cas ama loo yaqaano belbeberka waxaa ka buuxa maadooyinka antioxidanta loo yaqaano oo difaaca jirka ama waxyaalaha jirka soo weerara ka hortaga maadooyinka ka mid ah sida beta carotin iyo capsakin ayaa ka mid ah oo kulkulul maado kulul ah kuwaas oo ka caawiya jirka la dagaalanka waxyaalaha soo weerara oo islamarkaasna yareeya bararka jirka iyo caabugyada jirka soo weerara intaba qodobka labaad wuxuu taageeraa caafimaadka wadnaha kabsikanka maadada kulul ee ku jirta awgeed basbaaska wuxuu ka caawin karaa inuu hoos u dhigo kolesteroolka iyo hagaajinta wareegga dhiiga basbaaska wuxuu ku yar yahay maadada sodiyamta iyo kolesteroolka taasoo ka dhigaysa mid caafimaad u leh wadnaha qodobka saddexaad wuxuu ka hortagaa waxyeelada maqaarka soo gaarta iyo nabranabraha madmadow ama rinkaleska waxyaalaha loo yaqaano oo wejiga haaraha ku reeba ayuu ka hortagaa qodobka afaraad wuxuu ka soo saaraa jirka sunta waxyaalaha sunta wata ama raashimaadka ama biyaha ama cabitaanada ama daawooyinka waxyaalaha la isticmaalo jirka gala ayaa sunta uu ka soo saara qodobka shanaad wuxuu wareejiyaa islamarkaasna isku dheelitiraa wareega sokorta dhiigga ayuu wuxuu ka dhigaa balanced level level dhexdhexaad oo dheelitiran ayuu ka dhigaa qodobka lixaad wuxuu ka hortagaa kansarka jirka baniaadamka soo weerara ee si gaar ah nooca maqaarka ayuu aad iyo aad uga hortagaa qodobka toddobaad basbaaska wuxuu daaweeyaa cudurrada ku dhaca neefmareenka dhammaan qaybaha kore iyo qaybaha hoose cudurrada ku dhaca sida hargebka durayga infekshanada ee naxasaasiyadda dhammaan neefmareenka cudurrada ku dhaca ayuu daawo u yahay qodobka sideedaad wuxuu caawiya dheefshiidka wuxuu leeyahay qolof sida aad aragtaanba qolfoof yaryar ayuu leeyahay oo duf ah kuwaasoo sahlaya mindhecrada inay qabtaan shaqooyinka dheefshiidka islamarkaasna ay soo saaraan saxarada si degan ay u soo saaraan qodobka sagaalaad kobcinta difaaca jirka waxaan soo sheegnay basbaaska in laga helo maadada vitamin c-ga taasoo sare u qaada difaaca jirka wuxuu xoojiyaa nidaamka difaaca jirka wuxuuna gacan ka geystaa la dagaalanka infekshanada sida bakteriyada viruska fangalka waxyaalaha soo weerara jirka maadaama uu yahay kobcinta difaaca jirka qodobka tobnaad taageeridda dheefshiidka dheefshiidka wuxuu ka qaataa kaalin weyn maadada kabsikanka ku jirta basbaaska kulul wuxuu kicinaa dheefshiidka ayuu aad u keen wuxuuna yareyn karaa xaddhaafka aashitada caloosha ee hydrochloric acidka ama acidka caloosha ku jira ayuu yareeyaa si aysan dheefshiidka aysan u carqaladayn qofka islamarkaasna uu u noqdo dheefshiidka mid habsami u shaqeeya insha allahu tacaala qodobka koob iyo tobnaad maaraynta miisaanka qofka basbaaska kulul wuxuu kordhin karaa heerarka dheefshiidka wuxuuna dhiirigelin karaa eh, gubashada dufanka eh, inuu dufta uu gubo ama dufanta uu gubo sababtoo ah sifooyinka thermogenic acidka ama thermogeniga loo yaqaana ayaa ka caawiya dheefshiidka inuu saho islamarkaasna uu gubo dufanta jirka ku jirta qodobka laba iyo tobnaad basbaaska wuxuu u fiican yahay caafimaadka indhaha basbaaska cas wuxuu ka kooban yahay maadooyinka lutiin iyo zeegsantiin kuwaas oo faa'iido u leh ilaalinta aragga wanaagsan iyo ka hortagga cudurrada indhaha ku dhaca sida cudurka loo macular degeneration aragga yareeya ama een, indhaha waxyeele gaarsiiya dhammaan cudurradaas indhaha ayuu u fiican yahay qodobka saddex iyo tobnaad daaweynta xanuunada kala goyska ku dhaca ee kabsikanka maadada ku jirta waxaa loo isticmaali karaa kareemooyinka la mariyo kalagoosyada iyo caabugyada ku dhaca inflameeshanada ku dhaca kalagoosyada jirka waxay ka daaweeyaan xanuunada kalagoosyada iyo murqaha iyadoo dhimaya calaamadaha xanuunka iyo caabugyada ku dhaca dhammaan ee xaddiga laga isticmaali karaa ama tirada maalinta laga isticmaali karaana waa laba ilaa iyo saddex xabo ayaa laga qaadan karaa wax dhibaato ah lasoo wariyeyna ma lahan aad iyo aada umahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhuuxa ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayaadna kala socotaan markaana aynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug odayaasha iyo waxgaradka beesha hiraab ayaa shir ay isugu yimaadeen wuxuu ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee mudug waxayna shirkaasi ka soo saareen qodobo dhowr ah kulanka waxa ay beesha hiraab kaga hadashay qodobada kale ah boobka khayraadka dalka waxay sidoo kale bogaadiyeen futuuxaadkii mujaahidiinta sidoo kale baaq ayay u direen ciidanka ka tirsan dowladda federaalk ee ka soo jeeda beesha haddaba waxaynu idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah odayaasha beesha hiraab oo kulankaasi ka hadlay waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob oo koob kooban qodobka koowaad waxaan leeyahay guulaha waaweyn ee futuuxaadka ee ilaahay siiyey muraabidiintiisa una taagan in ilaahay kelimadiisa ay kor noqoto midda gaaladuna ay hoos noqoto guulaha uu siiyey oo uu ka siiyey bariga afrika khaasatan walaayooyinka afarta walaayo oo ay ku soo duuleen cadowgii saddex sano ka hor guulaha uu naga siiyey inaan ilaahayna uga shukrino ummadda muslimiintana la wadaagno ee hambalyayno farxadda iyo waxa aan ka aaminsannahayna shacayrteenna aan ka muujino ayaan meeshaan u joognaa marka koowaad walaayaadka islaamka ee koo iyo tobanka walaayo waxaan la wadaagaynaa haddaan nahay walaayada gobolka mudug odayaasheeda ee farxadda iyo guulahaasaan la wadaagaynaa waxaan leenahay waa guul ilaahay uu nooga hiiliyey murtadiintii iyo salibiyiintii iyo wixii is soo bahaystay oo lasoo xashdiyey ee gobolladeenna lagu soo shubay allihii guushaasna siiyey oo naga jebiyey ayaan rabnaa walaalahana islaamka inaan la wadaagno waxaan kaloo rabaa inaan hambalyo qaar a u diro ragga sufuufta jooga ee cadowga la sabartamaya ee naftooda iyo dhiiggooda bixinaya ee aan mar kasta farxadda aan kula waabariisanayno iyo guulaha ay ka soo hinayaan furmaha dagaalka waxaan leenahay ilaahay ha sugo ilaahay sabirkooda jaliilka ah oo waxa weeye maqaamkooda ha ku gaarsiiyo gomadahoodana allah sugaan leenahay khayraadka soomaaliya ee lagu soo duulay ee mar hore la qaybsaday ee ninka la yidhaha xasan gurguurta dowlad kasta oo uu tago uu leeyahay soomaaliya ku wareega mar mar al-shabaab bad igula ra'yigiisa dhammintaa oo la ekaaday ama lacag isii aan calooshii u shaqaystayaalka aan ku aamusiyo waxaan maqlaynay turkiga inuu faafiyey baraha bulshada dhigay ninkii ordogan ahaa baarlamaankiisa dhex geeyey wuxuu yidhi guul weynaa soomaaliya iga soo hoyatay badda shidaalka ku jira iyo beriga shidaalka ku jira boqolkiiba sagaashan reer turkiya iskaleh tobanka soo haray murtadiintu shanay leeyihiin shanta kalena dalaaliinta iyo dadka nala shaqay doona oo na gacan sii doonaan sii doonaa haddaan nahay odayaasha hiraab oo maanta meeshaan fadhiya dhulka annagoo aan leenahay taaka ka mid ah ama iska dhaaf taake eh xibin farteed ka mid ah wax la eg turki iyo wax lamid ah iyo gaalada caalamkoo la sheegayo uma ogolin uma ogolin waa ka difaacanaynaa waa u dhimanaynaa dhiiggannada iyo naftiina maalka ayaan u bixinaynaa xasan guurguurtana nama matelo haddaan nahay beesha hiraab daama gorgaarte nama matelo xasan guurguurte haddaan degno walaayada gobolka mudug waa soo jeednaa hurdi mayno hubkanagaan wadanaa sakiir walaa kabiir waxaan u dhimanaynaa naftannada iyo maalkanaga iyo diinkanagaan u dhimanaynaa iyo cirdiganagaan u dhimanaynaa badahanagana sooma istaagi karo gaal iyo gaal raac iyo murtad iyo waxna boobaa sooma istaagi karaan shirka shacaarkiisu waxa waaye fa ina xisballaahi hum lghaalibuun mujaahidiinta guulaha ay gaareen iyo farxadda aan helnay oo ilaahayna siiyana ilaahay noo siyaadi magaalooyinka welina gacanteena ka maqan iyo dhulkan weli cadowga ay ku dambeeyaanna ilaahay gacmaha mujaahidiinta soo geli cadowgana jab iyo hasiima allah ku waxaan rabnaa inaan cod dheer uga hadalno dalkeenna oo xaraashaya xasan gurguur oo si qarsoon gaalada iyo si muuqataba u wareejinayo waxaa la wareejiyaa qofku wuxuu wareejiyaa damiir iyo dadnimo iyo caqliga ka dhammaaday waxaa la wareejiya wax adigu aad leedahay wax adigu aadan lahayn haddaad dukaanin leeyahay inta furto tiraa dukaankaas raashinka hala kala qaato beenaad sheegaysaa lama welisa dukaanka maal uusan lahayn iyo dal uusan lahayn uusan waxba ka ahayn waxbana kulahayn maalin walba dhiibaya waxaan leenahay ninkaasi iimaankiisi iyo diinkiisi waa gatay taman qaliiluu siistay dalkeennana waxba kama bixi karo inuu baarlamaanka xumaaho dameeraha meesha uga xaraysa inta hor tago yidhaa anaa idiin og waxaan sameeyey is ansixiya anaa idiin oga adinku ansixiya oy ansixiyaan haddana ayaguna waa dameero meesha ku xaraysan waxba isagan bedeleen ay ansixiyaan wixii uu ansixiyay waxay noqotay ordogan inuu ku faano baarlamaankiisa inta hor tago khayraadka soomaaliya boqol kiiba sagaashan anaa iska leh baarlamaanka soomaaliya waa ansixiyey madaxweynaha soomaaliya waa ansixiyey inuu baarlamaankiisa ugu faano shanna waxaan siinayaa ninkaasi gurguurtaa hadda hadday wax ku tarayso kolley isagu de wuxuu isku hadlaynaya guryahan dadka dalka dadku leeyahay xaraashanayo kolley isku hadlaynaya waase la isku haystaa odayaasha beesha hiraab oo ka hadlay kulan ay isugu yimaadeen wax karadka beeshaasi ayay ahaayeen intaasi kadib waxaa hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamza alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah baanu u mahadcelinaynaa in badan nimcada isdaba joogga ahee ay ugu horraysay abuuristii uuna abuuris bilaabay nicmada iimaanka iyo islaamnimada iyo ma arkaysaa maanta iyo haddana aan nool nahay oon soo gaarnay taxta raayata tawxiid aan ku hoos shaqaynayno shaqaala diimeed haddana aan nahay wax badan oo isbiirsaday oo ilaahay noogu galladay allah tabaaraka wa tacaala waa uga mahad celinaynaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin oy ugu dambayso futuuxaadka iyo furashada ilaahay uuna siiyey labadii bilood oo ugu dambeysay cadowgii aad garanayseene muundaanyeereyhaye wakhti dhow maanta dufulihiisu dabayshaa kala qaaday oo halkaas waxay usii jeedaa hadda koonfuray usii jeedaa xamraa saaka madaxtooya la isweydiiha iyo garoonkii muqdishoa la isweydiiha yaa ilaalinaya iyo yaa la aamin karaa ilaahay baa ku mahadsan alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin uma waan u mahad celinaynaa bahda ama beesha hiraab ee juhdigooda bixisay aragtidooda uruurisay isu keentay naf iyo maalba isu diyaarisay cadowgaas ilaahay inay boqonta goyso diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda ay difaacdaan u istaagaan ayagana waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay acmaashiina allah barakeeyo allah aqbalo wakhtiga aad bixiseenna miisaanka xasanaadka allah inin saaro waxaan rabnaa inaan u ducayno hambalyayno bogaadinno wiilasha mujaahidiinta ah ee qabada iyo qabowga iyo qoraxda u taagan ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo in ma garanaysaa ummadda muslimiinta ah sharafkeeda ay ilaaliyaan maalka iyo cirdiga iyo sharafka uu leeyahay ruuxa muslimka ah ay u ilaaliyaan u taagan naftooda u bixiyey ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran acmaashiina allah barakeeyo inta shahiiday allah ka aqbalo inta noolna cisi iyo sharaf ku noolaadaan leenahay hadafka aan wada higsanayno ee ah ilaahay kitaabkiisu inuu ka taliyo adduunka oo dhan raayada tawxiidka laga taago dadku ay noqdaan addooman ilaahay u hoggaansamo gaaladu ay noqoto mid jisiye laga qaado iyo mid ku jiro ballan ku jiro iyo kullu sharciga ilaahay loo wada hoggaansamo inaan gaarnana waan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddaan gaari weynana waxaan ka tegaynaa raadkeedaan ka tegaynaa insha allahu tacaala mar kale iyo mar kale waxaan leenaha hambalyo ilaahay acmaashiina ha barakeeyo hadafka iyo higsigiinana allah noo wada hirgeliyo soomaali waxaan rabaa inaan idhaha war soomaaliyey xasan gacmo gaalo waa kaas saakay adduunka wax ku kala qarsoon ma leh xasan gacmo gaalo haddaad lehedeen waa nin dowlada haddaad lehedeen iskaashi caalami how galay haddaad lahedeen badda iyo berigaba waxbaan ka sugaynaa ceel shidaalan oo baqaysa haddaad lahedeen ninkaasi dulaal weliba aan qaadan waaye wax dulaal qaata aan qaadan waaye nimankan intaasay wakiil u ahaayeen mujaahidiintuna waa fahmeen iyo qabaa'isha soomaaliyeed oo mujaahidiintu ka dhasheen oo isgarabsanayo waa diideen waad maqlayseen bayaanka iyo baaqa ka soo baxay beesha hiraab waa niman caqiidaysan inay dalkooda difaacdaan waa niman aan gumaysi oggolayn qalabka soo qaatay jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamse oo ka hadlayey kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha heraab islamarkaana ay uga hadlayeen qodobo muhiim ah oo quseeya masiirka dadka soomaaliyeed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana dhanka iyo dhulka soomaalida ka maqanay soomaali galbeed iyo tacadiya ayaa mahan ka dhacayey maamulka ay xabashida ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa wuxuu sii kordhiyay tacadiyada uu u geysanayo bulshada ku dhaqan dhulkaas haweeney lagu magacaabo rowdo ayaa waxaa laga waraysay xadgudubyadii ugu dambeeyey ee maamulka ayaa xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed uu ku hayo dadka raydka ah waxaana ay sheegtay in dhibaato ba-anna ay halkaasi ka jirto dilka xariga boobka hantida dadka iyo tacadiyada ayay sheegtay in ay sii kordhiyeen ciidanka xabashida ay halkaasi ka dhisteen waa tan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysaa waxa weeyaan in dil iyo tacdiyo iyo afduub iyo maxay ahayde dhac iyo boob loo geysanayo dadkii soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyartii oo jeelaalkii lagu xidhayo keeraa ugu dambeeyey lixi toban jirkii wada ogeydeen in jeelka maxay ahayde lagu dhex dilay iminkana dadkii wariyayaashii dadkii waxgaradkii dadkii maxay ahayday ahaa labeenta soomaaliyeed ahayd ayaa la haldabaalayanayaa waxaan u malaynaysaa waa dowlad maxay ahayde calankeed sii dhacaya si dowladdii maxayd cabdiilay gobolka sintii waad ogeydeenoo xitaa maxayd waxaa ka jira inankii yaraabaa kaga jiray isna garyamagla-aan lagaga xiday cabdiwahaab muxuu ahaayey oo garyamagla-aan lagu xiday oo la meel lagu xiday la garanayn marka dambal waxaa ka socda waxyaalaha maxay ahayde allaaf garanayn dadkii dhacbaa waa la dhacaya dadkii xoolahoogii baa la dhacayaa waxa ka socda afduub baa ka socda ciyaalkii baa la afduubanayaa maxay xitaa waxa ka socda maxay ahayde lacag lacagihii baa maxay ahayde in la kala wareejisanayaa oo laleeyahay sida u hadashaan ood u sheegtaan maxay musuq maasuq ka socda musuq maasuq ka socda sideed u sheegtaan marka dhalinyartii ninkii hadla ee baraha bulshada ka hadla sidaasaa loo xirayaa sidaasaa jeelal loo samaysta guryo khaasa oo dhalinyarta lagu dilayo waxaan ku kadeerayaa waa gobol dhacay wayam i noqonaysaa baanu ku leenahay gobol dhacay waxay tahay waa dowladdii cabdi ilay ninkii garan baa garanaya ee markii sii dhacaysay waxay ka bilowday in maxay dhalinyarta ay tidhaahdo cadkii hadla cadkii wax sheega kii dhaliila dowladda in la xidho kii maxayda facebook wax kusoo qora in la xidho kii kale in la dilo kii kale in dadkooda lagu horkufsado inanka yar imanka dhintaa loo naxariista lix toban jirka oo xitaa aabahooda hortiisa lagu dilay marka dadkii xitaa dilay ayaa loo kordhinaya maxay ahayde darajadii gobolka city waxay noqotay bir aastaalay noqotay nin kasta ilaahay ka go'ay baa la geynayaa masaakiin dariiqa iska socota sidadii eegtaan haweenkiibuu iyuu biyaha ka daadinaya haweenkiibuu usha la dhacaya gobolka city dadkii maxay ahayde tacadi xoogla ayaa lagu hayaa surtuu hooyooyinkii dhalinyartii barbaartii soo kacaysay gobolka city maxay ahayde dhac baahsan oo xoolihii la dhacayo oo maxay ahayde lacagihii la dhaco dawo ma haystaan dadkii umulihii way isku go'ayaan marka xitaa maxay ahayde meel meydkii lagu aaso ayaa la laayahay oo waxa intaan u sababa biyo la'aan biyo la'aan baahsan baa ka jirta gobolka city iyo tacdiro xooglaa ka jirta iyo ciyaalkiiyo guryaha loogu daadanayo oo kolba ninkii loo arkay inuu gees yahay una hadlayo laga soo hadhabaalaysanayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa hagaag caawa dhegaystayaal intaas ayaa ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada waad ku maqasheen qodobo kala duwan haddaan mid iyo laba idinka xasuusiyo waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada oo laga helayo hoobiyaal maantay lagu garaacayay xerada xalane ee magaalada muqdisho hoobiyaashaasi ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen saddex nin oo ameerikaan ah iyo dhaawaca toddoba kale iyadoo intaasi ay dheer tahay in lix ruux oo talyaani ah uu mid garaab yahana ay ku dhaawacmeen barnaamijka intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa ah kan mid lamid intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum
بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي